Magaalada Hargeysa ayaa waliba lagaga waday munaasabad shahaadooyin la guddoonsiiyay hangarabaratay xirfadda dhar-tolista iyo akhriska, islamarkaana walbahaarka Dugsiga Farsamada Gacanta ee Hargeysa. Waliba ku qaybgalay munaasabadda, mas'uuliyiinta Wasaaradda Waxbarashada Somalilan iyo mas'uuliyiin ku tirsan hay'adda Faro Foundation iyo marti sharaf kale. Daahir Cabdi Axmed, waaxda Dugsiga Farsamada Gacanta Hargeysa, ayaa ku warbiye marxalado ilahimari.
annaga ka dugsi ahaan marka laga yimaado wax akhriska iyo qoraalka halkan waxaan fadhida arday aan ku soo tababarnay xifradda dawaanka oo runtii aan rajaynayno in ay ku shaqaysan doonaan oo iyaduna ay tahay kaalin kale oo hooyooyinka lagu soo hoyato ah in dawaarka ay barteen iyagoo gurigooda jooga ay si fudud ugu shaqaysan karaan Muna Axmed Jaamac, madaxa waxbarashada hay'adda Faro Foundation, iyo marti sharaftii kale ayaa ku hadlay munaasabadda.
guul iyo farxad ka weyn ma jirto hooyo waxbaratay waayo hooyadu waa halkay bulshadu ku tiirsan tahay maantana awooddiinnii iyo kartidiinnii ayaad soo saarteen sanadkii hore waxaan idii ballan qaadnay inaanu bilaabi doono qaybta ama programka xirfadda alxamdulilah maanta qaybta qaybtaa waxaa ka qalin jebiyey konton arday oo hooyo kasta ee qaybtaa dhammaysay maanta way ku shaqaysan karaysaa xirfadday soo baratay alxamdulilah qorshaheennuna waxaa weeyaan inaan qaybtaa ballaadhino sanadka dambe oo imika waa saddex iskuul sanadka dambe waxay noo noqon doonaan lix iskuul biidn illaahi kariim dhinaca kale qaybtan akhriska sanadkii hore waxaa ka qalin jebiyey afar iyo toddobaatan arday maantana qaybtaa waxaa ka qalin jebinaya laba boqol oo arday taasi waxayna tusaysaa horumarka ay hoyooyinkeennu gaadheen waxaan jeclaan lahaa si gaar iminka inaan u mahadnaqo agaasimaha waaxda waxbarasha agaasimaha waxbarashada dadban marwe sucaad iyo tiimkeeda waxaan kale jeclaan lahaa inaan u mahadnaqo shucayb oo ah madaxa hargeysa technical institute adduunkana waxaa ugu horba lagu gaadhaa keliya taa waa aqoon aqoontu horana sheego ma dhammaato laakiin meel lagu bilaabo way leedahay waxaa ku dardaanayaa dhammaantiin intiinaan qalinjimidisinan waxbarashada ka sii hadhin dugsiga farsamada gacanta hargeysa iyo horeyhan saari dufcado badan oo yoolka bari farsamooyinka shirgadiisa ee galantada